bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii shan iyo tobnaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan saxaabiga la yidhaahdo humaamata ibna athaal alxanafi murtidiisa waxaa la yidhaahdaa yadribu alxisaar aliqtisaadi calaa quraysh wuxuu kusoo rogayaa cunaqabatayn dhaqaale iyuu quraysh kusoo rogay ninkaas ninkan sheekadiisa waan soo aragnay xogaa faahfaahina inay la socoto suurtagal waaye laakiin waan soo aragnay ninkan sheekadiisa tumaamata ibnu athaal alasadi la yidhaah alxanafi baan ujeedaa fi sanati sanadii asaadisati ee lixaad lilhijrati hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam sanadkii lixaad cazama anabiyu rasuulku wuxuu go-aansaday cazama wuxuu go-aansaday alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi calayhi calaa an yuwasica inuu ballaadhiyo nitaaqa dacwatihi yeedhitaanka uu rasuulku u yeedhayo dadka ilallaahi alle iyo diintiisa ugu yeedhayo inuu waasiciyo baaxadda dacwadu ay leedahay inuu waasiciyo uu ballaadhiyo fa kataba wuxuu u qoray thamaaniyata kutubin sideed qoraal way ka badan yihiin waxba tiradooda inay isku dhibaan maaha ilaa muluuki alcarabi waalcajam intaa ka badan baan soo aragnay carab iyo kuwa aan carab ahaynba boqoradooda iyo madaxdooda ayuu u qoray wa bacatha biha wuxuu u diray warqadahaas ayuu wuxuu u diray nimankii madaxda ahaa dunida markaa jiray ilayhim ayaga ayuu u diray yadcuuhum isagoo ugu yeedhaya fiiha qoraalka yadcuu isagoo rasuulku u yeedhayo hum madaxdaa uu warqadaha u diray fiiha qoraalada dhexdeeda ilal islaami islaamka ugu yeedhayo wa kaana waxa ahaa min jumlati man dad waxaa ka mid ahaa wa kaana waxaa ahaa min jumlati dad min jumlati man dad waxaa ka mid ahaa dadkaasoo kaatabahum rasuulka warqadda u qoray humaamata ibnu athaali alxanafi ninka laydhaa baa ka mid ahaa oo maxaa taloo loogu qorayaa ninkaas maxaa loogu qori walaa qarwa wax lala yaaba maaha in warqad loo qoro maxaa jira fa humaama ninka la yidhaahdo qaylun waa boqor qaylun waa boqor oo ama madax min aqyaali alcarabi carabta boqoradeeda ka mida boqorada yararka ah kaaba qabiil iska dheh soomaaliduba boqor bay ka iska tidhaahdaa nin oo reer madaxu ah bay boqor dhihi filjaahiliyati waqtigii islaamka ka horreysay iyo wuxuu ahaan jiray madax boqor buu wuxuu ahaan jiray reer xanafi reer banu xaniifa waxaa kaluu ahaa marka qayl maxaa loo yidhaa maxaa loo yidhi liannahu idaa qaala qowla nufid hadduu hadal yidhaahdo hadalkiisaa la meel marinoo reerku way raacayaan saasaa waxaa loo yidhi qayl loo yidhi meeshaasay ka timid walaa qarwa wax lala yaaba maaha in warqaduu rasuulku u qoro maxaa jira fa humaamatu ninka humaamat ibnu athaal alxanafi qaylun waa nin madaxa ama boqoryaro ah ama kaabaqabiil ah oo min aqyaali alcarabi carabta madaxdeedii iyo boqoradeedii yaryaraa ee kaabaqabiilada ahaa ka mida filjaahiliyati islaamka ka hor wa sayidun waa nin oday ah oo madaxa oo min saadaati bani xaniifa qabiil weynaha reer bani xaniifa la yidhaahda ee uu ka dhashay inkaar qabihii musaylimat alkadaab ahaana ka mid ah almarmuuqiina ee sare loo eego ee ishu qabanaysa ee sare loo eego wa melikun boqor buu ahaa min muluuki ilyamaama meesha yamaama layidhaha boqoradeeda ka mida alladiina kuwaasoo laa yucsaa lahum amrun amarkooda aan la caasiin ama aan la khilaafin saasaa warqad loo loogu qoray talaqaa wuu helay humaamatu humaama risaalata nabiyi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam warqadiisii warqaduu rasuulku soo u soo diray warqaddii ayuu helay ama uu gacanta ku dhigay talaqaa way soo gaadhay oo gacanta ayuu ku dhigay tumaamatu risaalati nabiy sala allahu calayhi wasalama laakiin wuxuu kala hortegay biziraayati xaqiraad iyo liidid uu liidinayo iyo wal icraadi jeedsata uu ka jeedsanayo wa akhadatu waxaa qabatay alcizatu isla weynidiibaa waxay ku xambaartay bilithmi dembi inuu galo wa akhadatu waxay ku xambaartay alcizatu isla weyni iyo kibir yaa bilithmi dembi ayay ku xambaartay madaxa u gelisay ama qoorta u gelisay fa asama wuxuu furaystay udunayhi labadiisa dhagoodbu wuxuu ka furaystay can samaaci dacwati alxaqi yeedhitaankii xaqa loogu yeedhaya walkhayri wanaagga inuu maqlaba dhagaha ayuu ka furaystay uma haddana intaa kadib innahu isaga rakibahu waxaa fuulayba oo koray shaydaanuhu shaydaankiisi baa koray shaydaankii yaa korayba shaydaankiisii fa aqraahu wuxuu maaragtay ku qudiyey shaydaankiisu shaydaankiibaa wuxuu ku qudinayaa uu ku dirayaa biqatli rasuulillaahi rasuulki ilaahay inuu dilo wa wa'di dacwatihi iyo dacwadan islaamka uu rasuulku u yeedhayo inuu nolol duugo macahu rasuulka inuu la duugo oo dacwadiina halkaa ay ku dhimato fa da'aba wuxuu bilaabay yataxayanu inuu beegsado alfurasa haad haad inuu la beegsado lilqadaa'i si uu uga takhallusuu u dilo cala nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam xataa asaaba si uu asiibo ama u dilo minhu rasuulka khiratan maaragtay waqti lama filaan ah waqti lama filaan ah oo kada ah xiina khaflatin inuu haad ka helo yuu rabay wakaadad way wayba qarkay u gaadhay oo way maaragtay way sigtay wakaadad waxay sigtay tatimu inay dhammaystiranto ama ay meel marto ama ay taaba gasho aljariimatu dembigaas ashacnaa'u ee foosha xun lowlaa haddaysan jiri lahayn anna axada acmaami humaama humaamo adeeradii mid ka midihi hanaahu inuu ka laabay uu ka celiyey can casmihi waxyaabihii uu niyeystay ama u go-aansaday inuu ka laabo uu ka celiyo fii aakhiri laxdatin ilbidhiqsigii ugu dambeeyey markaasaa fanaja allaahu alla wuxuu badbaadiyey nebiyahu nebigiisa sala allahu calayhi wasalam min sharihi shartii uu soo waday ninkan layidhaha thumaamata ibnu athaar alasadi darsi horaan waxaan kusoo sheegnay inta ruuxa intay nabiga isku dayday islaamtay markii dambe cumeyr ibnu wahab aljumxi baa ka mid ahaa ninkan ayaa ka mida cumar ibn khadaab baa ka mid ahaa oo damcsanaa inuu dilo marka intaasoo dhan way soo wada islaameen laakina hasaatee thumaamata ninka thumaamo la yidhaahdaa ida idaa waqtigii kaana uu ahaa qad kafa kii ka reebay can rasuulillaahi rasuulki ilaahi salawaatu ullahi wasalaamuh caleyhi kii ka kaaf kii ka hadhay fa innahu isagu rasuulka wuu ka hadhay inuu dilo laakiin fa innahu isagu lam yakufa faraha kama qaadin oo kama hadhin can asxaabihi rasuulka asxaabtiisii xayu meel jacala uu bilaabay yatarabasu bihim iyaga inuu u gabbado xataa dafara ilaa uu gacanta kaga dhigo bicadadin tiro oo minhum asxaabtii ka mida oo wa qatalahum uu laayo shara qatlatin dilkii ugu xumaa si xun buu u laayay asxaab intay tahay tiradooda ahay laynooma sheegin iyo magacyadoodii tii markay dhacday fa ahdara wuxuu dhiiggiisa banneeyey annabiyu nabigu calayhi salaatu wasalaam damahu dhiiggiisa ayuu banneeyey oo wuxuu yidhi ninkaas waa qaatil intaasoo saxaabigu dilay ruuxii arkaay ha dilo wa aclana daalika arrintaana rasuulku wuu caddeeyey fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdeeda ayuu ka caddeeyey wuxuu yihi ninkii usaa humaamat ibn athaar ilxanafi ruuxii arkaaya ha dilo lam yamdi ma gudbin calaa daalika arrintaa iyada aho in dhiiggiisa la banneeyey tawiilu waqtin waqti dheeri ma gudbin xataa cazama ilaa uu ka go-aansado thumaamatu ibnu athaal calaa adaa'i alcumrati inuu soo cumraysto inuu cumrada soo guto fantalaqa wuxuu ka yimid min ardi alyamaamati dhulka yamaama muwaliyan wajahu isagoo wejigiisa u jeediyey shatra makkata maka xaggeeda wa huwa isaga oo yumanii nafsahu naftiisa u yididiileynaya yididiile yididiilo yididiilo u haya bitawaafi inuu tawaafo xowla alkacbati kacbada inuu soo tawaafo wadabxi inuu xoolo usoo gowraco liasnaamiha sanamyadeedii isagoo naftiisa taa ugu sheekaynaya wa huwa isagoo yumanii nafsahu naftiisa ugu sheekaynaya oo hunguri gelinaya ama yididiilo gelinaya bitawaafi inuu soo tawaafo xowla alkacbati kacbada hareeraheeda wadabxi liasnaamiha asnaamteeda inuu wax u gowraco wa bayna waqti kaana humaamatu uu ahaa fii bacdi ariiqihi wadadiisa dhexdeeda uu sii maray yusan qariiban min almadiinati meel madiine ku dhow nasalad bihi waxaa kusoo degtay naasilatun arin uun kusoo degtay naasila arrin adigoo aadan filaynin oo hal mar uun kugu soo habsatay nasalad bihi waxaa kusoo habsatay naasilatun arrin uun soo habsatay oo kor uun hab kaga soo tidhi midaasoo lam taqac lahu lam taqac aysan dhicin lahu isaga fii xusbaanin xisaabtiis ku talagalkiis wax uusan isagu ku talagal ku talagalsanayn unbaa kusoo habsaday oo maxay tahay tahay daalika arrintaasi anna sariyatan ciidan ololo ah oo min saraaya rasuulillaahi rasuulka ilaahay ololayaashiisi ka mida salawaatullaahi calayhi kaanad waxay ahayd tajuusu tii gaaf wareegta khilaala diyaari dhulkaas oo dhan diyaartaasoo idil ama mandiqadaasoo dhan ayay gaaf wareegaysay khawfan cabsi daraaddeed ayay u gaaf wareegaysanoo min an yadruqa inuu magaalada madiine soo galo almadiinata magaalada madiine inuu soo galo taariqun mid soo gala ow yuriiduhaa inuu magaalada madiine la doono muctadin mid xadgudbay bisharin dhibaato inuu la soo galo ama la doono marka ciidamadii ololaha ahe wareegayay yaa ninkii helay fa asarat waxaa soo qabatay asariyatu ololihii yaa humaamata humaamo waxay soo qabteen wahiya laa tacrifuhu iyagoon aqoonin hadday aqoon lahayn way dil lahayneen ilan hala dilaa layidhi marka nasiib wuxuu ka lahaa maysan garanaynin wa atad bihi waxay keentay ila lmadiinati magaalada madiine ayay keentay wa shadathu waxay ku jeeraarisay ama ku xidhay wa shadathu waxay ku jeeraarisay ama ku xidhay xadhig baa lagula xidhaa jeeraarinta waxaa layidhaha xadhig adag uusan rituga ka baxsanaynin markii geed lagula xidhaa waxaa la yidhaha ritiga geedka ku jeeraari ku xidhna waa la dhihi karaa laakiin jeeraarintaa ka fasiixsan wa shadadhu waxay ku jeeraarisay ama ay ku xidhay ilaa saariyatin tiir ama qod ama udub oo min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisii ka mid a muntadiratan iyada oo sugaysa an yaqifa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam alkariimu binafsihi naftiisa in uu isagu maamulo an yaqifa markan wey an yaqifa inuu maamulo uu go-aan ka gaadho annabiyun kariimu nabigeenna karaamada iyo sharafta badani binafsihi nafhaantiisa calaa sha'ni alasiiri maxbuuskan kada arrintiisa inuu rasuulku go-aan ka gaadho wa an ya'mura inuu amro fiihi ninkaas arrintiisa biamrihi rasuulka amarkiisa marka iyaga agtooda wuxuu ahaa uun nin maxbuusoo lasoo qabtay oon la aqoonin walamaa markii kharaja annabiyu nabigu uu soo baxay ilaa ninkii masjidkii uu ku xidhan yahay caleyhi salaatu wasalaam ila lmasjidi markuu usoo baxay oo wahama uu damcay bidukhuuli fiihi inuu masjidka soo galo ra-aa rasuulku wuxuu arkay humaamata oo marbuutan ku xidhan fi saariyati tiirkii ku xidhan tiirkii ku jeeraarsan faqaala rasuulku wuxuu ku yidhi liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku yidhi kuwii soo qabtay iyo kuwo kaleba atadruuna ma kuwii soo qabtay buu ku yidhi atadruuna ma taqaaniinoo ma ogtihiin man qofka akhadtum aad soo qabateen ninkan aad soo qabateen aad geedka ku xidheen nin uu yahay ma taqaaniin faqaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuul allah mid uu yahay anagu ma naqaano faqaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam haadaa kani humaamatu ibna athaali alxanafi weeye ee fa axsinuu qurxiya asaarahu mucaamaladiisa wanaajiya maxbuus ahaan weeye la dhaqanka saad ula dhaqmaysaan sidii ugu wanaagsan iska dhiga saasuu rasuulku maxaabiista ula dhaqmi jiray amrayna uma markaa kadib rajaca wuu laabtay calayhi salaatu wasalaam ilaa ahlihi buu u laabtay wa qaala wuxuu yidhi ijmacuu isu keena oo soo isu ururiya maa kaana cindakum wax alla wixii agtiinna ahaaday oo min tacaamin cunno ah wabcathuu bihi ha loo geeyo ilaa uthaamata ibnu lathaal alxanafi ha loo geeyo wixii cunto lahayaba isaga ha loo geeyo inta laysku dardaro cunto badanna ma taalli meesha uma markaa kadib amara rasuulku wuxuu amray binaaqatihi hal irmaanayd uu lahaa an tuxlaba lahu in loo liso isaga uthaamo in loo liso filquduwi subaxdii iyo warrawaaxi galabtii in loo liso ama fiidkii wa an yuqadama ilayhi in la siiyo labanuha caanaheedii waqad tama daalika arrintaasoo dhani way taam noqotay kulluhu dhammaantii qabla an yalqaahu rasuulu isaguusan rasuulku la kulmin salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo yukallimu uusan la hadlin martigeliyadiisii iyo sooryadiisii iyo markii uu intaa oo dhan rasuulku meel saaray asxaabtiina uu yidhi ninkan hal mucaamaladiisa hal la hagaajiyo kadib buu u yimid markaa kadib ayuu u yimid uma markaa kadib ina nabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam aqbala wuxuu soo qaabilay uu u yimid calaa uthama calaa thumaama yuriidu isaga oo doonaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam an yastadrijahu inuu u sasabo ila lislaami xagga islaamka inuu usoo sasabo usoo usoo jiido maxaa jira rasuulka hadafka uu lahaa noloshiisa dhan hadafka uu lahaa waxay ahaydun inay dadku islaamaan oo dadku wanaagsanaadaan bes wax kaloo hadda xoolana kama rabo dhiigooda ma rabo wax alla wax kalou ka rabo male cidna ka aargoosan maayo waa inaad soo islaamto unaad wanaagsanaato fa qaala rasuulku wuxuu yidhi maa cindaka yaa uthaam yaa thumaama thumaamo maxaad haysaa bal waran fa qaala wuxuu yidhi cindii waxaan hayaa yaa muxamedun muxamedow khayr wanaag unbaa agtayda yaalla sideeda idilba agtayda wanaag unbaa yaalla maxaa jira fain taqtul haddii aad i disho taqtul waxaad dilaysaa daa damin nin dhiig leh nin dhiig ladaasi lababa way noqon kartaa nin hadda ka hor dad idinka dilay oo diig ku haysataan oo idinka dhiig idinka daadiyey ood uun dee ka qisaasanaysaan aada ka argoosanaysaan taas waa mid micnaha kalena waxa weeyaan nin dhiig lahoo dad leh ayaad disheen wuxuu yidhi midda kale wain tancam wa in tuncim haddaad iska kay cafido oo aada igu galladaysatana tuncim calaa shaakirin nin raga oo abaalka loo guda yaqaana oo ka mahad celiya ayaad ayaad abaal gashatay wain tuncim haddaad i abaal gashato ood iska kay sii dayso tuncim calaa shaakirin nin raga oo abaalka loo gala yaqaana oo abaalka guda ayaad ku galladaysatay wain kunta haddii aad tahay turiidu lmaala mid xoola doonayo oo aad rabto inaad madax furasho iga qaadato iyo fidyana fasal weydiiso tucta waa lagu siinayaa minhu maalka maa shita intaad doonto anagu xoolo waan haynaa fatarakahu rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuu iskaga tegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi yowmayni laba maalmood buu calaa xaalihi xaaladiisa iskaga tegay saas ha xidhnaado maalin walbana uu rasuulku intaa dhahayo yu'taa lahu biacaami raashinka ayaa loo keenay iyo washaraabi iyo caanihii u cabayey wa yuxmalu ilayhi waxaa loo geynayaa labanu laaq- naaqati hashii caanaheedii laba maalmood uma iman rasuulku marka maalinta saddexaad uma jaa'ahu haddana rasuulku u yimid faqaala wuxuu ku yidhi rasuulku maa cindaka yaa yaa yaa thumaama thumaama bal maxaad haysaa maantana iska waran bal qaala wuxuu yidhi laysa cindii ma hayo oo agtayda ma ahanin ilaa maa qultu laka wixii aan kugu idhi min qablo hadda ka hor maahan oo ahayd in tuncim haddaad abaal gashato tuncim calaa shaakirin nin abaalguda ayaad abaal gashatay wain taqtul haddii aad dishana taqtul daadami nin dhiigle ayaad dishay wain kunta turiidu lmaala haddaad xoola rabtana tucta waa lagu siinayaa minhu maa shi'ta intaad doonto fatarakahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahay haddana wuu iskaga tegey xataa idaa kaana markuu ahaaday alyowmu taalii maalintii taa ku xigtay jaa'ahu haddana rasuulkaa u yimid ninkii jaaa rasuulkaahu isagu yimid faqaala wuxuu yidhi maa cindaka yaa thumaama war maantana iska waran maxaad haysaa wax miska kaa bedeleen Faqa- wuxuu- mucaamaladiina waa la wanaajiyey waa la wanaajiyey la- in la kasbado sida fiicanee loola hadlaya dhib la-aanta intaasoo dhan waxay ka mid tahay dacwada ayay ka mid tahay islaamka uu jeclaysiinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi cindii aniga agteyda waxa yaalloon hayaa maa qultu laka wixii aan ku idhi uun oo ah in tuncim haddaad abaal gashato ood aniga abaal gashato ood iska kaysiidayso tuncim calaa shaakirin nin raga oo ka mahadnaqo abaal la gashado oo abaalna guda ayaad abaal gashatay wain taqtul haddii aad dishana taqtul daadami nin dhigla ayaad dishay wain kunta haddaad tahay turiidu lmaala nin xoolodooyana uctituka waa ku siinayaa minhu xoolihii maashiita intii aad doonto faltafata wuu eegay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa asxaabihi asxaabtiisa ayuu eegay waqaali wuxuu yidhi utluquu humaamata humaamaha la sii daayo xadhigga ha laga sii daayo meeshuu raba ha aadee xor waayo xoolana lagaa qaadan maayo lagu dili maayo waxba waxaa la qaatay tii ugu horreysay in tuncim tuncim calaa shaakirin iska bax baa layidhi fafakuu way fureen withaaqahu xadhkihiisi xadhgii ku xidhnaa ayay ka fureen ama dabarkii bay ka gooyeen wa atlaquuhu wayna sii daayeen wuu iska baxay marka cid daba socotay iyo cid wax ku fali midna male haadara wuu ka tegay oo wuu ka baxay humaamatu masjida rasuulilaahi rasuulka ilahi masjidkiisa wuu ka baxay wamadaa wuuna iska tegay laakiin xataa idaa balaqa markuu gaadhay nakhlan beer beer oo fii xa- xawaashi lmadiinati magaalada madiina darafteeda shishe ku taalla qariiban min albaqiici meel baqiic u dhow meeshaasoo fiihi maa-un biyo leh anaakha wuxuu fadhiisiiyey raaxilatahu gaadiidkiisii yuu cindahu halkaa fadhiisiiyey wa tatahara wuu maydhay oo wuu tahaaro qaatay min maa'ihi biyihiisi biyihii meesha lahayd beerta fa axsana wuxuu wanaajiyey tahuurahu taahirnimadiisii uma caada wuu ku soo laabtay adraajahu raadkiisii buu dib ugu soo laabatay caada adraajahu waxa markaad raadka ay ku soo laabato uma caada wuxuu ku soo laabtay adraajahu raadkiisii ila lmasjida masjidka xaggiisa famaa in balaqahu masjidkii ma soo gaadhin famaa in balaqahu markuu soo gaadhay masjidkii dheh famaa in balaqahu markuu masjidka soo gaadhay xataa waqafa ilaa uu istaago calaa mala-in jamaaca idil buu isu soo kortaagay ileen gaadiid buu fuushan yahay oo min almuslimiina muslimiinta ah wa qaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu buu yidhi hortooduu ka qiray shahaadadii uma markaa kadib ittajaha ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay buu aaday wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamedow wallaahi baan ku dhaartay maa kaana muusan ahayn calaa dahari lardi dhulka guudkiisa wajhun weji oo abqadu ilaya aan ka necbahay min wejiga wejigaaga aan ka necbahay ma jirin waqad asbaxa hadda wuxuu noqday wejigaagu wejhuka wejigaagu axabba alwujuuhi inta weji ah ilaahay uumay kaan ugu jeclahay kullihaa dhammaanteedba ilaya anugu aan ugu jeclahay weeye yuu noqday wejigaagu waa hadalkii uu yidhi huun cumayr ibnu wahab aljumxi waa isla warkii uun wallaahi baan ku dhaartee maa kaana muusan ahaynun diinun diin oo abqdu ilaya aan ka necbahay min diinika diintaada aan ka necbahay ma jirin fa asbaxa wuxuu noqday diinuka diintaadu axaba diini diinta aan ugu jeclahay kullihii dhammaantii ilaya wa wallaahi baan ku dhaartee maa kaana muusan ahayn beledun magaalo oo abqadu ilaya aan ka necbaa min beledika magaaladaada magaalo aan ka necbaa oo adduunka guudkiisa ku taalayna ma jirin fa asbaxa wuxuu noqday beleduka beledkaagu ama magaaladaadu axaba albilaadi bilaadka iyo dhulka kaan ugu jeclahay kullihaa dhammaanteedba ilaya aan ugu jeclahay ba noqotay bal iimaanku siduu dadkii u bedelay de iimaanku siduu u bedelay de raggii xaaladda ay ka bedelmeen iyo tay noqdeen uma markaa kadib ardafa wuxuu ku daray qaa'ilan isagoo dhahaya laqad kuntu waxaan ahaa asabtu mid dilay oo asiibay fii asxaabika asxaabtaada daman dhiig baan ka galay dad asxaabtaada ayaan laayay buu ka wadaa ee famaa muxuu yahay alladii kaasoo tuujibuhu calaya aada igu waajibinayso hadda ma la idilaa ma mag baa layga qaadanaa tiibuu weydiinayaa faqaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam laa tathriiba wax eed ah calayka korkaaga ma ahdin ma ahanin yaa thamaamata yaa thumaamata thumaamow waxaba yaraatee eed ah oo lagu haystaay ma jiro maxaa jira fa ina alislaama islaamku yajubbu wuxuu goynayaa ama duminayaa maa qablahu wixii dembi ee ka horreeyey ee la galay intaasoo keliyata maahane wa basharahu rasuulku wuxuu ugu bishaareeyey bilkhayri khayr alladii khayrkaasoo katabahu allaahu lah alla uu u qoray isaga biislaamihi islaamkiisa uu ugu qoray islaamidii uu islaamay nagu ugu bishaareeyey fambasatad waxaa faraxday asaariiru humaamata humaamo wejigiisii ayaa farxay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay rasuul allow la usiibanna waxaan ka dili oon ka asiibi min almushrikiina mushrikiintii adcaafa maa asabtu intii aan ka asiibay amaan ka dilay labanlaabyadeed oo min asxaabika asxaabtaada aan ka dilay intii aan asxaabta ka dilay labalaabkeed ayaan mushrikiinta ka dili wala adacanna waxaan dhigi nafsii naftayda iyo wa sayfi iyo seeftayda iyo waman macii inta aniga ila jirta iga amar qaadataba fii nusratika hiilinta adiga aan kuu hiilinayo wa nusrati diinika iyo diintaada u hiilintaadii uma haddana qaale wuxuuhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ina khaylaka adiga fardoolaydaadii iyo akhadadnii isoo qabatay wa ana uriidu alcumrata aniga oo raba inaan cumraysto fa maadaa taraa maxay kula tahay an afcala inaan yeelo miyaan cumraystaa mise waan iska daayaa rasuulku ka amar qaadanaya fa qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam imdi ku soco oo orod liadaa'i cumratika cumradaada gudashadeeda oo ku soco walaakin hase hatee calaa sharcati calaa shircati illaahi si waafaqsan waafaqsan shareecada ilaahay iyo warasuulihi rasuulka shareecadiisii wa callamahu rasuulku wuxuu barayna maa yaquumu bihi wixii uu samayn lahaa oo min almanaasiki acmaasha iyo cumrada ah madaa wuu socday humaamatu ninka humaamo la yidhaahdo ilaa gaayatihi ujeedadiisii ayuu ku socday oo inuu cumraysto xataa balaqa ilaa uu ka gaadho badna makkata magaalada maka gudaheeda uu ka gaadho oo wawaqafa u istaago yujaljilu isagoo oo gilgilaya bisawtihi alcaali sawdkiisii iyo codkiisii dheeraa qaa'ilan isagoo leh labayk allaahumma labayk labayka laa shariika lak ina alxamda wannicmata laka waalmulk laa shariika lak nashiidkaas isagoo qaadaya oo ah labayka waanku waxa weeyaan soo nebi ibraahim dadka ugu yeedha waadin fi nnaasi bilxaji baa la yidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq dhawaaqaas nebi ibraahim baa laga jawaabay hooy wey hooy ku idhi allah labayka hooy ku idhi allaahumma allahayow labayka labayka hooy ku idhi laa shariika laka waxaba yaraatee shariig ood leedahayna adig kuuma sugnaanin labayka ina alxamda mahad iyo wanicmata laka adaa iska leh walmulka boqortooyanaada iskale laa shariika lak fa kaana wuxuu ahaa awala muslimin muslimkii ugu horreeyey oo calaa dahri alardi dhulka guudkiisa ku nool oo dakhala makata maka gala mulabiyan isagoo oo labayk allaahumma labayka leh muslimkii gale ee ugu horreeyey ayuu ahaa marka tamaamatu ibnu athaal alxanafi waxa weeyaan darsigiisii koobaad intaas ayaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam